faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed daacad maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasib radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirisaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakran radio cadaado jawaar
بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعن ونأتن صاحب يالكسو دبادة وركس وحنمو صاحب بدن دقيسنو ساكق أخبارات كريدي عداد كوذو بواوين وحاكم ذا madaxweyne ku-xigeenka galmudug garabka magaalada gaalkacyo oo beeniyey inay wadahadal kula jiraan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya oo dowladda norway kala hadlay arrimaha doorashooyinka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali khayre oo fariin u diray ganacsatada soomaaliyeed dalka koonfur afrika oo lagu arkay qofkii ugu horreeyey uu ku dhaca caabuqa halista ah ee koronafirus iyo guddoomiyaha magaalada mandheere oo ka digay inuu mar kale ka qarxo dagaal magaalooyinka mandheere iyo beled xaawo qodobadaas wuxuu nagu soo korro intaan war ku jirno ayay idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal ee goorra u diyaargarooba faahfaahintooda
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan ayaana habada idiinka leenahay saaxiibayaal waa subaxnimo jimcaha taariikhdana ku beegan tahay lixda bisha saddexaad maarso labada kun iyo labaatanka saakan waxaa idiin warmi doonaa anigoo ah maxamed aadan karaama ku soo dhowaada warkii oo dhan madaxweyne ku-xigeenka galmudug garabka magaalada gaalkacyo oo beeniyey inuu wadahadal ay kula jiraan madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye qorqoor haashim cumar xasanna ayaa inoo faahfaahinaya madaxweyne ku-xigeenka galmudug garabka magaalada gaalkacyo ibraahim xasan guureeye oo warbaahinta kula hadlay magaalada gaalkacyo ayaa beeniyey in ay wadahadal kula jiraan madaxweynaha galmudug ee ku sugan dhuusamareeb waxa uu sheegay in aysan jirin wax wadahadal ah oo dhex maray xaaf iyo qoorqoor islamarkaana madaxweynaha rasmiga ah uu yahay xaaf waxa uu sheegay in ay ku hoolan yihiin sidii loo xallin lahaa tabashooyinka kala duwan ee maamulka galmudug waxa uu ugu baaqay in dowladda dhexe ee soomaaliya ay joojiso dagaalka ay ka horinaysa deegaanada maamulka galmudug iyo dhammaan gobollada soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka galmudug garabka dhuusamareeb ayaa dhowaan sheegay in ay wadahadal kula jiraan madaxweyne xaaf aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa haashim cumar xasan markaani haddaan aadno magaalada muqdisho gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed murshe sheekh cabdiraxmaan ayaa dowladda norway kala hadlay arrimaha doorashooyinka dhowaan la filayo inay dalkay ka dhacaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed murshe sheekh cabdiraxmaan ayaa xafiiskiisa ku qaabilay mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda dowladda norway ee soomaaliya oo ay ka mid tahay safiirka safaaradda norway ee soomaaliya labada dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka la filayo inay dhowaan ka dhacaan dalka iyo u diyaargarowga iyo sidii dowladda norway uga qayb qaadan lahayd doorashadaasi gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ayaa safiirka safaaradda norway ee soomaaliya uga warbixiyey halkaay marayaan u diyaargarowga doorashooyinka waddanka ka dhici doona marka la gaaro sanadka labada kun labaatan iyo kowda dhinaca kale safiirka dowladda norway ee soomaaliya ayaa baarlamaanka uga mahadceliyey dadaalada la xiriira u diyaargarowga la xiriira diyaarinta shuruudaha doorashooyinka dalka oo ah kuwo muhiim ah gudoomiyaha magaalada mandheera ee gobolka waqooyi bari ee dalka kenya ayaa ka digay inuu mar kale dagaal ka qarxo magaalooyinka mandheera iyo beledxaabe mar kale haashim cumar xasanna ayaa inoo dhammaystiraya gudoomiyaha magaalada mandheera ee dalka kenya cali rooba ayaa ka digay colaad mar kale ka dhacda inta u dhexaysa magaalooyinka mandheera iyo beledxaawo taas oo saameyn ku yeelan karta magaalada uu gudoomiyaha ka yahay qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka ayaa waxaa la socday muuqaal laga duubay gaadiid dagaal oo ay wataan ciidamada jubbaland waxa uuna arrintaasi ku sheegay inay halis amni ku tahay magaalada mandheera ciidamada amniga ee jubbaland ayaa u dhaqaaqaya dhanka midig ee magaalada mandheera ee ku taalla waddada buljumuuriya una dhow xerada dhexe ee ku taalla xarunta huduma tani waxay khatar weyn ku tahay amniga dadka reer kenya ee ku nool magaalada mandheera ayuu yidhi cali rooba waxa uu ugu baaqay madaxda dowladda kenya inay keenaan wadahadallo xal u keeni karaa inaysan dhicin khatar kale oo sababi karta gacanka hadal hadalkan ka soo baxay gudoomiyaha magaalada mandheera ee dalka kenya cali rooba ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaan inta u dhexaysa mandheere iyo beled xaawo ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwa jubbaland kaas oo saameyn ballaaran ku yeesha magaalada mandheera
aad baad u mahadsan tahay haashim cumar xasan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa fariin u diray ganacsatada soomaaliyeed ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa magaalada muqdisho uga qayb galay munaasabad abaalmarin sanadla ah ee ganacsatada soomaaliyeed ayaa ra-iisul wasaaraha waxa uu ballan qaaday in dowladdu ay ganacsatada kala shaqayn doonto horumarinta ganacsiga mudane xasan cali kheyre ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in deencafintu ay meesha ka saarayso caqabadihii ku horgudbanaa ganacsatada iyo dadka doonaya inay maalgashadaan dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa caddeeyey in dowladdu aan ganacsatadeeda wanaajin ayaan ummaddeeda wax u qaban karin sidoo kalena ganacsatada aan dowladdeeda la shaqaynin aysan gaaraynin horumar ganacsi oo ballaaran waxauna ku baaqay in ganacsatada iyo dowladdu ay ka wada shaqeeyaan horumarka dalka iyo qaabkii ummadda soomaaliyeed looga faa'iideyn lahaa fursadaha ka dhalanaya deencafinta dalka ugu dambeyna dalka koonfur afrika ayaa lagu arkay qofkii ugu horeeyey oo ku dhaca cudurka halista ah ee coronavirus qofkii ugu horeeyey uu ku dhaca caabuqa koronafirus ayaa lagu arkay dalka koonfur afrika sida uu shaaca ka qaaday wasiirka caafimaadka ee dalkaasi wasiirka oo qoraal soo dhigay bartiisa twitter-ka ayuu ku sheegay in la xaqiijiyey in qofkaasi uu qabo caabuqa koronafirus caabuqani koronafirus ayaa saameyn ku reebay dalal badan wuxuuna ka soo bilowday dalka shiinaha oo uu ku dilay in ka badan saddex kun oo qof dowladaha caalamka ayaa heegan ugu jira sidii looga hortegi lahaa cudurkani qaaradani afrika dalalka kale ah masar morocco tunisiya nigeria iyo senegal ayaa shaaca ka qaaday kiiskii ugu horeeyey ee caabuqani koronafirus cudurkani oo markiisa ugu horeeya laga helay dalka jina ayaa waxa uu hadda kusii baahayaa dhammaan dalalka caalamka madaxa hay-adda w f b ayaa sheegay in walaac ugu weyn ay haatan ka taagan tahay in cudurkani u gaaro dalalka uu hankooda caafimaad uu liito gaar ahaan qaaradani afrika ayadoo hadda tiro badan oo qaba cudurkani lagu arkay inkastoo aani weli gaarin dalka soomaaliya iyo wadamada ku xeeran marka laga reebo soomaali da qurbaha ku nool oo waxa ay la qabaan dadka iyo waddamada ay ku nool yihiin guud ahaan waxaa jeclahay warkii subaxnimo aad kala soctay redio cadaado siddeed siddeed dhibic shan megahertis inaan intaasi ku soo afmeero warka maanta waxaa idiin soo saaray halkaan idinkaga teminaya anigoo ah maxamed aadan karaama waana farsamadii haashim cumar xasan warkan warkiisa xiga intaa ku kulmi doono waxaa idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaano allah jimco wanaagsan
xoga loogu sheegaa soomaalidu u xagaataa cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmaysadaasoo raadiyo cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tebinayaa raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan